ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol konton iyo lixaad oo xidhiir ah weeraro lagu dilay askar ka tirsan nusayriyada shaam oo ka dhacay dalka suuriya maraykanka oo digniin u diray muwaadiniintiisa ku sugan dalka ruushka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xabadjoojin deg dega ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan iyo mid ka mid a culimmada muhaajiriinta ee ku sugan dalka afghanistaan oo jeediyey kelimad ku socota muslimiinta ghaza qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo lixaad oo xiriir ah yahuudda ayaana weli wada gumaadka ka dhankaa dadka muslimiinta waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza inala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay waxaa maalinkii boqol konton iyo lixaad uu xiidha soconaya dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka ghaza waxaana qeybo badan oo kamid ah jidda ghaza ka dhacaya duqeymihii ugu xooganaa tan iyo dhalashadii bishan sii dhammaanaysa ee shacbaan waxay dhanka kale ciidamada yuhuuddu qirteen in dagaaladii saacadihii tegay ka dhacay jidda ghaza looga dilay sargaal sar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda balse marka hore aynu ku bilowno duqeymihii ugu xooganaa ee dhacay saacadihii tegay kuwaasoo lagu bartilmaameysaday dad badan oo kamid ah bulshada reer ghaza waxaana duqeymahaasi ku shiiday in ka badan boqol ruux oo shacab ah deegaanka beytlaahi ee dhaca waqooyiga jida ghaza waxaay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana duqeyntaasi ay ku habsatay guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale dad ku sugnaa meel laga qaybinaya raashin ayay soo gaadheen ciidamada yuhuudda waxayna halkaasi rasaas ooda kaga qaadeen dadkii ku sugnaa goobta laga qaybinaya raashinka waxaana halkaasi ku shiiday qaar badan oo kamid a dadkii ku sugnaa goobta halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo intaa ka badan suuqa weyn ee muqayimka nuseyraada ee bartamaha jiida ghaza ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah halka ay burburiyeen dukaamo badan oo ay lahaayeen dadka ku dhaqan muqayimka nuseyraad manaadiqda kale ah azuweyda xajrudiig iyo magaalada diirilbalax ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn bahadlimo oo ay ku shiideen dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale mandiqada alfijaar ee magaalada khanyonis ee koonfurta jida ghaza ciidamada yuhuudda waxay ku garaaceen madaafiicda goobta khasaare ayaana ka dhashay duqeyntaasi hogaamiyaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee jida ghaza iyo wariyaasha aljaziira ee ku sugan jida ghaza waxay soo warinayeen in maanta wax hadda ay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda iyo taangiyadii ay duqeymo kala duwan ka geysteen marinka ghaza waxaana duqeymahaasi ku shiiday siddeetan iyo laba ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo kale sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee jiida ghaza war ka soo baxay waxay ku xaqiijisay in ciidamada yuhuudda iyo afar labaatankii saace lasoo dhaafay ay ku kaceen in ka badan boqol majsaro oo wuxush dhimo ah waxaana ku shiiday siddeetan iyo laba ruux halka ay dhaawacmeen laba boqol labiyo labaatan kale waa sida ishaaca ka qaaday wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza habeennimadii xalay ciidamada yuhuuddu waxay duqeeyeen magaalooyinka kale ah khan yunis annuseyraad diidilbalax iyo deegaanka beytlaahiya dhammaan magaalooyinka iyo deegaanada ay duqeeyeen waxaana ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah guri ku yaala mukhayimka nuseyraad ee bartamaha jeeda ghaza duqeyn culus ayay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda la bartilmaameysadeen waxaana ku shiiday toban ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidaba ay warbaahintu u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa halka ay ka dhacday duqeynta kooxaha ka shaqeeya gargaarka deg dega ee difaaca magaalooyinka waxay shaaca ka qaadeen in burburka guriga ay duqeeyeen ciidamada yuhuudda ay kasoo saareen saddex caruur oo yaryar iyagoo sidoo kale sheegay in kuwo kale ay ku maqan yihiin dhagaxaanta hoostooda geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa fulinaya dagaallo culus oo lagu dhigbixinaya askarta wax magaratada ee dhaqanka iyo caadada ka dhigtay laynta caruurta iyo dumarka aan waxba galabsan waxaana saacadihii tagay dagaalyahanada muqaawamada fuliyeen weeraro xoogan ay ku beegsadeen yuhuudda isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ay muqaawamada ku garaaceen hubiye waxaana halkaas yuhuudda ku gaaray khasaaro xoogan sidoo kale gaari gaashaaman ay muqaawamadu la dhaceen gantaal culus goobta aynu ku basbelay gaariga xaafadda zaytuun saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxaa ku hobaday in ka badan boqol iyo toddoba gantaal waxaana halkaasi ka dhashaday khasaare dhimasho iyo dhaawac waxay dhanka kale dagaalyahanada muqaawamadu shaaca ka qaadeen in ay gacanta ku dhigeen laba diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxayna xilliga ay gacanta ku dhigayeen ay howlgal basaslimo ka waday koonfurta azaytuun sida ay muqaawamadu sheegatay waxay dhinaca kale milatariga yuhuudda qirteen in laga dilay sargaal sarow ka tirsan ciidamada yuhuudda ee xasuuqa bahalnimada ah ka wada jiida ghaza waxaana ay qirteen yuhuudda in sargaalkani lagu dilay dagaaladii dhacay saacadihii tegay waxay yuhuuddu sheegeen in sargaalkani uu ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha ciidamada kumaandosta yuhuudda waxa ayna sheegay in lagu dilay dagaaladii maalintii shalay ka dhacayay xaafadda azaytuun ee magaalada ghaza khasaaraha yuhuudda ee dagaalada ghaza ayaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa iyagoo qiranaya askarta iyo saraakiisha looga dilay dagaalka wasiirka maaliyadda ee maamulka yuhuudda ayaa waxa uu sheegay in sargaalka lagu dilay xaafadda azaytuun ee bariga magaalada ghaza uu ahaa inabtigiis waxaana uu hadalladu ku cabiray murugadiisa ka mid a waan isla soo kornay khasaaruhuna waa mid aan la soo koobi karin tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii oktoobar askarta yuhuudda iyo saraakiisha looga dilay ghaza ayaa waxay kor u dhaafaysaa shan boqol siddeetan iyo toddoba oo askar iyo saraakiil iskugu jirta waxaana looga dhaawacay kuwo kale oo intaa ka badan waana khasaare aada u xoogan marka loo fiiriyo maamulka taagta daran ee yuhuudda khasaaraha yuhuudda ee dagaalka dulmiga ay ka wado ghaza ayaana marba marka ka dambeys aada usii kordhaya waxaana uu khasaaraha iskugu jiraa mid nafeed iyo mid maaliyadeed khasaaraha maaliyadeed ayaana wuxuu aada uga badan yahay midka nafeed ee ku gaaraya dagaalka ghaza yuhuudda ayaa hadda waxay sheegaysaa in howlgallo dhulka ay ka bilaabi doonto qeybo ka mid ah marinka ghaza sida magaalada rafax ee koonfurta jiida ghaza iyo bartamaha marinka ghaza howlgalladan ay ku dhawaaqday yuhuudda ayaana kusoo aadaya iyadu ay fashil kusoo idlaaday wadahadalladii ka soconaya magaalada alqaahira bisha barakaysan ee ramadaanna ay soo gelayso
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli askar ka tirsan nidaamka nuseeriyada ah ee bishaar al asad ayaa dhimisho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka suuriya wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramaya in weerar lagu qaaday askar ka tirsan maleeshiyaadka nidaamka nuseeriyada ah ee bishaar al asad oo ka dhacay qeybo ka mid ah dalkaasi weerarkan oo ahaa mid xookugal ah ayaa waxaa lala beegsaday fariisimo ay askarta nuseeriyada ah ku lahaayeen deegaan dhacbariga magaalada idlib ee dalka suuriya weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan labo ka mid ah ciidamada bishaar al asad iyadoona lagu dhaawacay saddex kale oo ka tirsan isla ciidanka nuseeriyada sidoo kale iska horimaadyo culus oo laisku adeegsaday hubka culus iyo midka fudfudud ayaa waxa ay ka dhaceen mandiqada jabazuzawahiya ee dhaca koonfurta magaalada idlib kuwaas oo u dhexeeya ciidanka nuseeriyada ah iyo kooxa hubaysan ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday ciidanka nuseeriyada ah ee bishaar al asad kana dhacay bariga magaalada idlib ee dalka suuriya sidoo kale jamaacada ansaarul islaam ee ka dagaalanta dalka suuriya ayaa shaaca ka qaaday in askar ka tirsan nidaamka bishaar al asad ay ku dishay weerar ay ka geysatay gudaha dalka suuriya war kooban oo kasoo baxay jamaacadan ayaa lagu sheegay in weerar shiish ah lala beegsaday askar ka tirsan nidaamka dhiigyacabka ah ee bishaar al asad kaas oo sababay dhimashada tiro askar ah allah fildigii waxaa weerar shiish ah ku dilay laba ka mid ah maleeshiyaadka nidaamka nuseeriyada kaas oo ka dhacay baadiyaha magaalada xalab ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay jamaacada ansaarul islaam ee dalka suuriya jamaacadan ayaa marar badan fulisay weerar toos ah iyo madaafiic ay ku beegsato ciidamada bashaar al asad waxaana muuqaalo oo ay horay u baahisay ay kusoo bandhigtay weerar lagu laayay askar ka tirsan nidaamka oo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka suuriya geesta kale dowladda maraykanka ayaa digniin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan caasimada ruushka safaaradda maraykanka ee magaalada moscow ayaa soo saartay digniin culus oo ku wajahan dadka amerikaanka ah ee ku sugan magaalada caasimada oo ah ruushka safaaradda ayaa shaaca ka qaaday inay ogaatay qorshe halis ah oo ay dejiyeen qolyo ay ku tilmaamtay xagjiryaal kaas oo lagu beegsanayo isku imaantanada caamka ah ee ku yaala caasimada ruushka waxa ay digniin culus u dirtay amerikaanka ku sugan magaalada moscow iyo guud ahaan dalka ruushka iyadoo ugu baaqday inaysan tegin goobaha caamka ah iyo meelaha ay kaga shigasan tahay falalka ay digtay waxaana si dhow ula soconaa wararka sheegaya in qolyo xagjir ah ay wadaan qorshe ay ku beegsanayaan isku imaatinada waaweyn ee ku yaala magaalada moscow goobahaas oo ay ka mid yihiin meelaha lagu qabto xafladaha muusiga ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay safaaradda safaaradda oo marar badan ku boorisay dadka amerikaanka ah inay si deg deg ah uga baxaan ruushka ayaana bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca halista ah ay ka digayso balse waxay sheegtay inay ka fogaadaan isku imaatinka oo ay foojignaadaan maalmo ka hor wasiirka gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqay in la dhisayo laba aag oo militari taas oo jabaab u ah isballaarinta ururka nato iyo xoojinta militari ee ay ka wadaan xuduudaha ruushka labaatan iyo afartii bishii febraayo ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ayay xukuumadda moscow weerar ballaaran ku qaaday dalka ay diriska yihiin ee ukraine kaas oo ay ku qabsatay dhul baaxad leh oo ka tirsan waddankaasi balse ukraine ayaa dhankeeda qaaday weeraro ay isku difaacayso iyadoona muddo kadib u suuro gashay inay soo ceshato gacan ku haynta magaalooyin dhowr ah oo horay loogu qabsaday sidoo kale reer galbeedka ayaa taageero hagar la-aan ah oo dhan weliba ah la hortaagan dowladda ukraine waxaana marar badan xukuumadda kiyef lagu wareejiyey xirmooyin hub ah kuwaas oo ay ku kacayaan balaayiin doolar waxaana intaa u dheer oo ukraine loo gacan geliyey sawaariikh casri ah iyo diyaarado dagaal si ay ugu adeegsato dagaalka iska dafcinta ah ee ay kula jirto ruushka ugu dambeynna golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo jaranaalada suudaan ku hardamaya ka dalbaday xabad joojin deg deg ah dalka suudaan waxaa weli ka holcaya dagaal culus oo bilowday shan iyo tobankii bishii abril ee sanadkii lasoo dhaafay kaas oo u dhexeeya hogaamiyaha golaha militariga ah ee suudaan ninka lagu magacaabo jenaraal cabdifataax al burhaan iyo ku-xogeenkiisii hore jenaraal maxamed xamdaan doglo kuwa oo ku dagaalamaya awoodda dalkaasi dalka suudaan oo aan weli dhinacyada gaarin wax heshiis ah oo lagu joojinayo colaadda ayaa waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ansixiyeen qaraar dhinacyada suudaan looga dalbanayo inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka weli ka holcaya waddanka oo sababay dhimasho tirabeel ah golaha ammaanka ee ansixiyey qaraarka xabad joojinta loogu codsanaya dhinacyada suudaan isku haya ee doonaya talada waddanka ayaa waxaa qaraarka xabad joojinta deg dega ah soo diyaariyey ingiriiska ka gadaal markii xogayaha guud ee qaramada midoobay uu walaac ka muujiyey masiibada bini aadamnimo ee dalkaasi isagoona ka digay in musiibadaasi ay gaarto heer aad u baaxad weyn oo aan waxba laga qaban karin sidoo kale waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa dhankeeda lagu dhaliilay in ay ka aamustay waxa ka socda suudaan iyadoo qaramada midoobay ay ka digaysa kalabar shacabka suudaan oo afartan iyo shan milyan lagu qiyaasay toban milyan oo ka mid ahna aysan haysan wax ay cunaan waxay suudaan markaan u muuqataa mid ku socota waddada mugdiga ah oo sabab u ah dagaalka iyadoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in suudaan ay kusii socoto waddada burburka iyo halaaga taas oo saameyn weyn ku yeelan karta dalalka deriska la ah gobolka iyo kuwa kale ee caalamka
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa asheykh abudar albormi waa mid ka mid a culimada muhaajiriinta ee ku sugan dalka muslimka afghanistan wuxuu barta internetka soo dhigay kelimad muhiim ah oo ku socota muslimiinta ghaza sheekha ayaa ugu baaqay reer filistiin inay sabraan oo ay dulqaataan allah idinkiina ay guusha dhankooda ahaan doonto haddaba waxaannu idiin soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ee kelimada uu jeediyey asheykh abudar albormi oo ka mid ah culimmada muhaajiriinta ee ku sugan dalka afghanistan kuna socota muslimiinta filistiin waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdifitaax faarax البرد شديد وقارس بمعنى الكلمة قرابة متر واحد نزل الثلج هنا رغم المرافق المناسبة للشتاء البرد الشديد كأنه يقرص الجلود ويذيب العظام و...
qabowga halkan ka jira aad buu u daran yahay halkan ku dhowaad hal mitir ayuu barafku ku soo daatay inkastoo ay yaalaan agabyadii loogu talagalay xilliga jiilaalka haddana waxaa la moodaa in qabowgu uu dadka maqaarka ka siibayo oo ku dhex dhalaalayo lafaha iyadoo lagu guda jiro xaaladahaasi aadka u adag waxaan soo xusuustay dad aan haysan meel ay degaan iyo meel ay ku gabaadsadaan dadkaasi ma haystaan guryo qabowga ka ilaaliya iyo dab ay ku qandiirsadaan intaba cirku waa roobaynayaa diyaaraduhu way duqaynayaan biyihii cabidda ku wanaagsanaana waa la la'yahay cuntana warkeeda iska daa dadkaasi habeen iyo maalinba ma haystaan meel ay gabaad ka dhigtaan siliga dhimashada ayaana meel waliba ugu gadaaman qofka waxaa dilaya duqayn gaajo oon ama qabowga aadka u daran sababaha unbaa kala duwan dhimashada waa mid qazo waa magaalo ciziyo sharaf leh cizigu waa mid aad u adag qazana waa sidaasi oo kale carruurta ku nool magaalada qaza waxay u dhimanayaan duqayn qabow ama gaajaysiin dhibkaasi wuxuu u gaarayaa sidii ay sharaf u heli lahaayeen ilbiriqsi walba dumar ayay jirkooda googoysiinaysaa baaruuda أطفال في غزة يقتلون قصفا وتجويعا وتبريدا ليحصلوا على عزة نساء تقطع أوصالهن تحت الأمطار البارودية في كل لحظة وقد كسدت سوق الشهادة عندنا في أرض الشهامة والأنفة والغرور على الإسلام والعمائم واللحى والحجاب ولكن نحن قد كنا تعودنا على ليالي فيها تذاب اللحوم والعظام waxaan xasuustay jihaadkii ka socday halkan oo dhulka afghanistaan ah hase ahaatee anagu waxaan ahayn kuwo la qabsaday habeen ay isku shiidmeen hilbaha iyo lafaha hubkii ameerikaanka uu adeegsanayeyna uu sababay in dhiiggii daahirka ah uu ku joogsado halbowlayaasha habeen walba oo sii dheeraada haddana qabow ah waxaa gudihiisa dhici jiray weeraro ka dhaca dhammaan afghanistaan hawada waxaa buux dhaafinayay diyaaradaha helkabtariska iyo diyaaradaha kale dhulkana waxay ciidamada uga soo baxayeen sida geedo xunxun oo dhir ah qaarkeen ayaana gabaad ka dhiganayay goobo aamin ah annaga iyo kuwa nala midka ahaa ee la baacsanayay ma aynaan haysan hoy aan ka ahayn xagga allah oo aan ka magangelaynay halkan afghanistaan waxaan ahayn kuwii bixiyey shuhadada maalin walbana waxaan aasaynay gacaladeenna xaaladaasi ayaana ku jirnay ku dhowaad labaatan sano hooyooyinka gabdhaha walaaladeenna iyo kuwa aan dhalnay iyo wiilasha walaaladeenna ayaa u dhimanayay gaajada qabowga daran barafka iyo socodkii dheeraa ee lugta dadkii intaasi ka harayna waxay u dhimanayeen sawaariikhda ay soo ridayaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin bambooyinka iyo rasaasta heer aad u malayso in geeridu tahay mid meel waliba iyadu maamusho shaqsiguna wuxuu aad u jecel yahay inuu ku tukado jamaacada sidaasna uu ahaado ilaa inta uu rabbigiisa kala kulmayo sidaasi ayayna maalmuhu ahaayeen iyo habeennada bilooyin iyo sannadana looga soo gudbay sannado ayaana lasoo dhaafay oo uu cadowgu geysanayay dil barakicin dhaawac iyo gaajaysiin wax walba oo uu awoodayna waxba uma uusan reeban maalmihii murugada badnaa ee aan ku guda jirnay waxaan u malayn jirnay in naloo qoray dhammaad halka cadowgana uu taa beddelkeeda joogayo oo uu jirayo laakiin allah ayaa ka awood saraya waxaasi oo idil habeenkii dheeraa ayaana bilaabay inuu ku soo idlaado subaxa isagoo ah mid ka wanaagsan kuwii hore kana tusaale fiican kadib waxaa soo baxday qoraxdii oo uu la socdo nuurka iyo iftiinka waxayna ahaayeen futuuxaadka iyo imaarada islaamiga ah مضت السنون قتل وتشريد وتجريح وتجويع وكل شيء استطاعه العدو لم يأل جهدا فيه وفي حلك الليالي والأيام كنا نظن أنه قد كتب لنا الفناء وللعدو البقاء ولكن الله أعظم وأجل بدأ الليل الطويل ينجلي بالصبح وكان أمثلا وأفضلا ثم طلعت الشمس ومعها النور والضوء وكانت الفتوحات والإمارة الإسلامية يا رجال عفوا يا أبطال عذرا لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تزنوا بموازين raalli noqda oo inoo cudurdaara rag iyo howgeysyada ah ha murugoonina hana ka quusanina naxariista alleh waa isaga midka ugu naxariista badan kuwa naxariista waxna ha ku miisaamina halbeegyada dadka iyo awoodaha caalamiga ah allah wuxuu leeyahay miisaan cadaalad badan isaga oo qarqin doona fircoon si kastoo iskula weynaado fircoonkaasi isaga ayaana u gargaari doona ummaddii xabiibka sala allahu calayhi wasalam si kastoo uu arrinku ahaado ogaada inaanan idinkugu baaqin sabarka sugnaanta toosnaanta iyo inaydan degdegsan arrinka ilaa markii aynu kusoo sabarnay arrinkaasi allah fadligii ayaana ku sabarnay ilaa uu nooga gargaaray adinkuna wuu idiin gargaari doonaa xitaa haddii ay muddo ka soo wareegto asaga ayaana ballan qaaday middaasi baraxtira niyaadkiina hagaajiya qaladaadkiina u dhowaada tubtiina ku toosiya shareecada nebiga sala allahu calayhi wasalam dhulka waxaa iska leh allah sharciguna waa sharcigiisa dhulkana isaga ayaa leh oo dhaxal siinaya ciddii uu doono oo ka mid ah addoommadiisa ciribta dambena waxaa leh kuwa isaga ka dhowrsada allah kula balama inaad sharciga allah ku tadbiiqinaysaan dhulkiisa kana towbadkeena dimuqraadiyadda iyo maamulada gacanku samaysyada ee lagu halaagsamo ragga geesyada ahow libaaxyada towxiidka iyo ilaalada diinta kuwa badbaadinaya maxaabiista iyo halkii loo dheelmiyey nebiga kuwa jecel qudus iyo aqsaa waxaan idin leeyahay sugnaada oo waxaa la idiin furi doonaa waddooyinka waxaana la jebin doonaa silsiladaha xeendaabyada iyo xuduudda waxaa sidoo kale halaagsami doona sahaayinada oo la aasi doonaa yuhuudda cadaawadda soo jireenka u saaxiibka ah kani waa ballanka alleh iyo rasuulkiisa run ayayna sheegeen allah iyo rasuulkiisa allah wuxuu leeyahay جندنا لهم الغالبون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله